الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ودرسك الشناد من كتاب صور من حياة الصحابة عمير بن وهب صحابي اللي يراهده عمير بن وهب ترجمة دي سوي لقد غدا وحو هذي عمير بن وهب عمير كي إن وهبها أحب مثل كالقع البدن يهي ilaya aniga xaggayga min bacdi abnaa'ii wiilashayda qaarkood isagaan ka jeclahay cumar ibnu lkhadaab baa yidhi hadalkaas sidii ay ku timid na waa la gaarayaa in shaa allahu tacaala caada cumayru bnu wahbin aljumaxiyu ayaa ka soo noqday min badrin dagaalkii beder buu ka soo noqday naajiyan xaaluu yahay mid u badbaaday binafsihi nafsad ahaantiisa naftiisii isagoo u badqaba ayuu beder ka soo noqday laakinahu lagu noqoye naftiisa haba u badbaadee laakinahu isagu khallafa waraa'ahu gadaashiisii wuxuu uga soo tegey ibnahu wiilkiisii wahaban wahab la dhihi jiray wiilkiisii wahab ahaa ayuu gadaashiisi uga soo tegey asiiran xaaluu yahay wiilkaasi mid maxbuus ah fii aydi lmuslimiina muslimiinta gacnahooda wiilkiisii oo maxbuus ku ah ayuu isagu soo soo badbaaday ninkan odaygaa markaas waa cumayr bnu wahbin la dhihi jiray wiilkiisina waa la qafaash dagaalkii dadkii lagu qabtay beder toddobaatan oday baa ku dhimatay toddobaatan kale meelahaasna waa lagu qafaashay waqad kaana cumayrun cumayr wuxuu ahaa yakshaa kii ka baqa oo wadnaha farta kaga haya an ya'khuda almuslimuuna muslimiintu inay u qabsadaan alfataa wiilka dhallinyarada isagu uu dhalay bijariirati abiihi aabbihiis dembigiis aabbihii wuxuu samayn jiray ee muslimiinta uu macnaha la qaabili jiray amaa wiilkaada laga jaraa taas buu wadnaha farta kaga hayay oo ka baqay an ya'khuda almuslimuuna muslimiintu inay u qabsadaan alfataa wiilkaas bijariirati aabiihi aabbihii jariimadiisii bimacnaa bidenbi abiihi aabbihii dembigiis wa an yasuumuuhu muslimiintu wiilkaa inay dhedhansiiyaan oo ku mayracaan suu'a alcadaabi cadaabka kan u xumaan badan ayuu ka baqayay jazaa'a maa shay abaalkii isagoo ah kaana uu ahaa cumayrku yunzilu birasuulillaahi nebiga ilaahay mid ku dejiya macnaha la qaabila sala allahu calayhi wasalam oo min al adaa dhibaato ah iyo waliqaa'a maa xaaluu yahay shay muqaabalkii kaana uu ahaa yulxiqu mid haleeshiiya cumayrku biasxaabihi nebiga asxaabtiisa oo min annakaali dhibaatooyin ah waxyaalihii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu gaarsiiyey iyo waxyaalihii saxaabada nebiga uu gaarsiiyey darteed mar haddii wiilkaadi la hayo waxaa samayn jidhay amaa wiilkaadi loo dekaneeyaa oo laga jaraa isaga ayuu aada uga baqay labadaa arrimood in loo qabsado jazaa'a maa kaana yunzilu birasuulillaahi sal l sl oo min al adaa waa mid iyo wa liqaa'a maa shay muqaabalkiis iyo liqihiis kaana uu ahaa yulxiqu mid haleeshiiya cumayrku biasxaabihi nebiga asxaabtiisa oo min annakaali annakaalu waa addararu shadiid waa dhibaatada daran oo waxaa weeyaan qofku macnaha alladii yajcalu alladii yajcalu mar cibratan ligayrih wa fii daati duxan barqin barqimada ka mid ah maalin barqinkii tawajaha cumayrun cumayr baa u soo jihaystay ila lmasjidi masjidulxaraamkii lidawaafi dawaafi darteed bilkacbati kacbada uu ku dawaafo iyo watabaruki barakaysi biasnaamihaa kacbada asnaamtii ag taallay inuu barakaysto weli waa ninkaas diintii gaalnimadii ku dhegganoo xilligaas maalin maalmaha ka mid oo barqinkii ay tahay bow masjidulxaraamkii kacbadu ku taallay bow soo aadi wuxuu rabaa inuu kacbada dawaafo iyo asnaamtii halkaa taallay inuu barake ka raadiyo fa wajada wuxuu helay ninkii cumayr ahaa safwaan ibna umayata ninkii safwaan binu umaya umayatu bnu khalaf caanka ahaabaa dhalay safwaankan safwaan bin umaya bin khalaf aljumaxi alqurashiy ninkaas buu helay jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya ilaa jaanibilxijri xijru ismaaciil dhinaceeda meesha xijru ismaaciil la yidhaahdo ee kacbada ka midka ah meeshaas agteeda buu wuxuu ka helay ninkii safwaan la dhihi jiray waagii horeoo kacbada quraysh ay dhisaysay waxay dhaheen lacag xalaala waxaan ahayn iyo inaan ku dhis lacag khamro mid ay laga qaatay gabar jirkeeda ka ganacsata waxay qaadatay yaan kacbada lagu dhisi lacagtii xalaasha ahayd oo ay diyaarsadeen intii asaaska ahayd way wada dhisi weyde markaasay qayb kacbadii ka mida ka tageen waa qaybtan xijru ismaaciil waa hadda sidaa ilaa maanta weli u soo wareegsan sidaa markii ay dhacday halkaasuu wuxuu ku arkay safwaan binu umaya safwaankani nin wuxuu ahaa geesi ah oo deeq badan odayaashii quraysheed ka mid ah wuxuu noqon doonaa waaga dambe rabbiga ragga min almu'allafati quluubuhum dadka qalbigooda lasoo dumi doono oo wanaagsanaan doona oo islaamka dib ka soo geli doona dagaalkii yarmuug raggii xaadiray buu ahaa oo dhacay afartan iyo kow hijiradu markay ahayd halkaasuu ka helay ama fawajada wuxuu helay safwaan ibnu umaya jaalisan buu ka helay mid fadhiya ilaa jaanibilxijri fa aqbala calayhi wuu soo qaabila cumayr binu wahab safwaan buu soo qaabila wa qaala wuxuu yidhi cim sabaaxa subax wanaagsan yaa sayida qurayshin quraysh duqoodiiyow odaygoodiiyow ninkii meesha fadhiyo safaan ahaabuu salaamayaa kelimaddaanna waa kelimaday isku salaami jireen carabtu cim bay dhahaan cim sabaaxa waa taxiyat lcarab fi ljaahiliya jaahiliga isku salaami jiray mid wanaagsan baa ilaahay innaga ina siiyey subax wanaagsan meeshaan ka dhahanoo kale yaa bay ka dhiganta faqaala safwaan wuxuu yidhi cim sabaaxan yaa abaa wahab cumayr bin wahab soo lama dhihi jirin abaawahabow yaa waxa weeyaan wiil kalow dhalay wase waxa weeye cumayr binu wahab wiilow dhalana wahab kale u baxshay marka abaawahabna wuu yahay sidoo kale buu yidhi sidoo kale subax wanaagsan ijlis fadhiiso nataxadad aan sheekaysanno saacatan xoogaa baan sheekaysanaynaa ee fadhiiso fa innamaa yuqadacu lwaqtu waqtiga waxaa la ysku dhaafshaaba yidhi bilxadiidi sheekaysigee war bal soo fadhiisa ba yidhi waqtiga sheekadaa la ysku dhaafshaaye waa iska yara sheekaysanaynaay waqtigaan ku jiraynaay waay soo fadhiiso fa jalasa cumayr waa fadhiis biizaa'i safwaan binu umaya safwaan binu umaya dhinaciisii buu fadhiis wadafiqa rajulaani labadii nin waxay gudagaleen yatadaakaraani inay sheegsheegayaan oo isxusuusinayaan badran dagaalkii beder iyo wa musaabahaa balaayadeedii alcadiima weyneyd waxaa weeyaan musaabkeedi musiibadii macnaha dhibaatadii ku dhacday gaalada iyo raggii badnaayoo laga laayey musaabku waxa weeyaan musaabkii alcadiima weynaa balaayadii ballaarnayd dhibaatadii weyneyd ee dhacday bay isxusuusinayeen ilaa maalinkaasi maalinkii islaamku kor noqday weeye beder ilaahay kor yeelay wayucadidaani inay tirtirinayaan bay gudagaleen alasraa dadkii la qafaashay aladiina kuwaasoo waqacuu ku dhacay fii aydii muxamedin nebi moxamed gacnihiisa iyo wa asxaabihi asxaabtiisa nebigay saxaabadu raggay qafaasheen bay misna isxusuusinayeen hebel baa ku jira hebel baa ka mid ahaa hebel baa ku jira waxaasay islahlahaayeen ragga weli la hayo raggii weli waa la hayaa xaabiista ahaa wayatafajacaani inay baroordiiqayaan yatafajacaani inay xanuunsanayaan yatafajac xanuunsi iyo baroordiiq waa isku mid inay baroordiiqayaan calaa cudamaa'i qurayshin quraysh duqowdeedii odayaashooy waaweynaa ee quraysheed ee meesha ku le'day inay u xanuunsanayaan oo ka taahayaan u baroordiiqayaan oo miman a qatalad hum ay laysay odayaashaasi suyuufu lmuslimiina muslimiinta seefahoodii ay laayeen oo ay ku dhaceen oo la dilay oo waqayabahum ou ciiliyey odayaashaas alqaliibu goofkii ama godkii ama ceelkii fii acmaaqihi qaxaabtiis moolkiis waxaa weeyaan raggii toddobaatanka ahaay oo gaalada ahaay oo la laayey abuujahalba waa ku jiray raggaas markay dhinteen meydkood inta la ururshay baa meel boholahoo ceel ah ayaa lagu astura oo la geliy marka waxay isxusuusi waxay macnaha ka sheekaynayeen oo u xanuunsanayeen oo u baroordiiqayeen odayaashii la laayey oo suyuufta muslimiintu ay laysay oo waqayabahumulqaliibu qaliibku waa ceelka goofka ah qaliibkii ceelkii uu ciiliyado qariyey ceelkii fii acmaaqihim moolkiisa hoose ama qaxaabtiisa hoose waa ceelka marka dambe nebigu intuu daantiisa fadhiistay calayhi salaatu wasalaam oo nimankii la hadlayoo yidhi wixii annaga ilaahay noo yaboohay waa haynaaye idinku ma haysaan wixii ilaahay idiin yaboohay oo ay yidhaahdeen saxaabadu maxaa kala hadlaysaa nebi allow mayay ku maqlayaan oo markaa nebigu yidhi idinku ma tihidinin kuwo macnaha ka maqal badan waysan ii jawaabayn mooyaane saa ii maqlaysaan oo kale ayay ii maqlayaan faqaala cumayr ha maye laysa wallaahi fatanahada waxaa neeftuuray safwaan binu umaya ayaa neeftuuray neef baa ha ka soo fushay waxaa weeyaan sidii qof neef goosanaya wa qaala wuxuu yidhi laysa ma ahaanin wallaahi baan ku dhaartay fil cayshi nolol khayrun wax khayra nolol kuma jiro bacdahum raggaa le aday ka bacdi wax nololoo khayr leh raggaa la laaye dabadeed inaan noolaanno dhulka iska dul saarnaanno wax khayra inaysan ku jirin ninkaas saas waa islaami doonaa wallaahi inaan nolol qiimo lahayn buu yidhi khayrna lahayn raggaa dabadood ilaa raggii baa la isxusuusiyey toddobaatan hebel hebel hebel hebel kuwii la qafaashay hebel hebel hebel baa loo tiriyey fa qaala cumayr baa wuxuu yidhi sadaqta waa runtaa wallaahi baan ku dhaartay inaan nolol faa'iido lahayn uma sakata qaliilan wax yarbu aamus wa qaala wuxuu yidhi waxa aamusaya wax yar waa cumayr wa qaala wuxuu yidhi warabbi lkacbati kacbada rabbigeedaan ku dhaartay lowlaa duyuunun dayn haddaysan jidheen dayntaasoo calaya dushayda ah dayntaasoo laysa cindii agtaydana aysan ahayn maa aqdiihaa waxaan ku bixiyo bihi isaga bihi maagaba dayn aan waxaan ku guda aanan hayn haddaan laygu lahayn wa ciyaalun caruurna haddaysan jirin caruurtaasoo akhshaa calayhim aan uga baqayo addayaaca inay dhumaan oo dayacmaan bacdii gadaashayda lamadaytu waxaan aadi lahaa ilaa muxamedin muxamed iyo madiina waqataltu waana soo diri lahaa caruurtaas inaan ka dhintaan ka baqayaay aan cid iga dambayso aan ku halleeya aan ahayne dayn laygu leeyahay gaaladaas daynta waa ka dadaali jireenoo waxay rabaan inaan daynta iyo waxaas waa iska bixin jireen dayn laygu leeyahay oo aan xoolo aan ku bixiyana aan ahayn labadaasa ixanibayee see ta igu ah haddaan labadaa jirin madiinaan aadi lahaa muxamed baan u tegi lahaa waa soo dili lahaa wa xasamtu amrahu amarkiisana waa soo afjari lahaa wa kafaftu sharahu sharkiisana waa soo waa soo kaafin lahaa waa soo afmeeri lahaa cumayr baa odaygii buu hadalkaa ku qanciyey safwaan ahaayoo neeftuurayadoo aada u xanaaqsan uma atbaca wuxuu raacsiiyey cumayrku hadal buu raacsiiyey uma atbaca wuxuu raacsiiyey yaquulu inuu leeyahay bisawtin cod oo khaafitin hooseeya codkii hore cod ka gaaban buu wuxuu yidhi ninkii cumayr ahaa wa inna fii wujuudi ibnii wiilkayga joogiddiisa wahbin ah wiilkayga wahab ah joogidda uu joogo ladayhim agtooda madiine muxamed iyo asxaabtu ay madiine ku hayaan isagoo maxbuus ah wiilkaa halkaa jiridda uu jirana waxaa ku sugan maa yajcalu wax ka yeelaya dahaabii tegiddayda ilaa yadribe madiine aan aado amran amarkaasoo laa yuhiiru aan kicinayn ashubuhaati darenyaalka iyo shakiyada anoon muxamed inaan dilo u socda haddaan madiine aado layga shakin maayo leanna wiilkaygii baa xiranoo waxaa la moodayaa inaan wiilka arrimihiisa u socdo arrintaasna waa fursad wanaagsan ba yidhi cod gaabanba wuxuu ku yidhi wiilkaa halkaa jirana waaba arrin macnaha i caawinayso oo aan la iga shakinayn oo dareenka aan kicinayn dareenka dadka kicin mayso ilaa ninkan waa la yaqaana wahabe waa nin odaya oo ka soo horjeeda islaamnimada iyo nebiga calayhi salatu slam saxaabada laakiin maanta madiine markuu tago lala yaabi maayo wiil baa laga haysta waxaa la moodayaa inuu wiilka lacag madax furasho ka bixinayo hala ii soo daaya dhiha dhahayo arrimo kalea laiga fahmayaabayiri arrin kalaana iigu hoos lamaan weligeed ba adduunka dad dana leh dana qarsoon leh baa dana kale muujiya inay arrimo kale meesha ka wadaan aysanna ka wadin hadal gaaban buu sidaa ku sheegay ikhtanama wuxuu ka faa'iidaystay safwaan binu umaya ninkii la dhihi jiray kalaama cumayr binu wahab kelimadda cumayr binu wahab hadalkuu ku hadlay buu ka faa'iidaystay waayo hadalkaasaaba layga raacay wey hadalkaasooba faa'iido ka dhexela walam yasha mana uu doonin safwaan an yufawita inuu tagsiiyo haadihilfursata jaaniskaas fursaddaas inuu iska dayacana safwaan ma damcin inuu ka faa'iidaysto damca faltafata ilayhi wuu soo milicsada safwaan cumayr bow milicsada wa qaala wuxuu yidhi yaa cumayr war cumayr ijcal daynaka dayntaada yeel kullahu dhammaanta calaya dusheed wax allaale waxa dayn lagugu leeyahay aniga igu soo wareeji dadka deynta kugu leh kulla aniga igu wareeji fa ana aniga aqdiihi canka kaa bixinaya mahmaa balaqa inkastoo u gaaraba intou doono ha la ekaado ku dhihi maayo intee lagugu leeyahay iyo ma bixin karaa iyo ma bixin karo midna intou doono ha gaaro deynta aniga igu soo wareeji waa qodob aa igala hadashay ilaa hadalkiisabuu tix raacayaa deynta horta halkaa iska dhig wa amaa ciyaaluka carruurta a ka cabanaysid fa sa adummuhum waxaan u dumayaa oo ku darayaa ilaa ciyaalihi carruurtayda mamtaddat intay taagan tahay bii aniga iyo wa bihim iyagaba alxayaatu nolosha xididka noloshu intuu idhaqdhaqaaqayo oo suxulkaygu xabaal ka sarreeyo carruurtaasna anaa mas-uuliyaddooda qaaday intay nool yihiin anna noolahay soo laba hadal maaha arrintii carruurtana waa kaala hadal ayib midda kale carruurta waxaan siiya waa hayaayo wa inna fii maalihi xoolahayga dhexdooda waxaa ku sugan min alkasrati tiro badnaan maa yasacuhum wax waasac noqon kara jamiican dhammaan kuwaan dhalay iyo dadkan mas-uulka ka ahay iyo kuwa adigu aada hadda sheegaysid waad og tahay xoolahaygu inay ka badan yihiin oo u waasac noqonaya waxaasaa ku sugan xoolahayga oo wayakfulu lahum u kafaalo qaadaya alcaysha nolol alraqiida ee waasaca waxa weeyaan waa raqadan oo kale raqiid waasaca risqi waasaca ayaa halkaasi ay ka helayaan xoolahayga fa qaala cumayr baa wuxuu yidhi idan haddaas haddaa labadaa ballan qaaday ogtum waxaad qarisaa xadiisanaa sheekadeenna haadaa ee tan ah kacbada agteedaa la fadhiya guriga ilaahay nebi maxamed baa loo tashanayaa in la dilo ilaahay baa nebi maxamed ilaalinaya gurigaana waa gurigiisii meeshay ku tashanayaan wuxuu yidhi sheekadaan qari haadaa ee kana sheekadeennan walaa tudlic ha daalacsiin oo ha u sheegin calayhi xadiidkan iyo warkan axadan hal qof oosan ku neefla ha u sheegin ninkii tegayey baa hadalka dhahaya mar haddaa labadaa ii ballanqaaday waan tegayaaye labadeennu yaysanna dhaafi fa qaala safwaan wuxuu yidhi laka daalika waa kuu ballanqaaday laka waxaa kuu sugnaaday daalika arrinkaas waa ballan buu yidhi faqaama qaama cumar waa istaagay min almasjidi buu ka kacay walxaal niiraanu lxiqdi xiqdiga iyo xasadka iyo uurkutaallada dababkeedu tata'ajaju ay hurayso fii fu'aadihi qalbigiisa calaa muxammadin nebi moxamed dushiisa uu u hayo sala allahu calayhi wasalam meeshii wuxuu ka kacay isagoo qalbigu saa u gubanayo xanaaqa ku jira iyo dagaalka uu nebiga u hayo oo xoolaha loo ballanqaaday iyo naftiisa maba uu rabee dadkao dhan waxa xoogaa dhaqaalaha baa laysku baabi'inayaa nooc kasta oo dagaalyahayba waxa weeyaan xoogaagaas loo ballanqaaday carruurta noloshooda iyo deynta laga bixinayo iyo arrimahaas markii loo ballan qaaday isagoo qalbigu saa u karkarayo oo huraya ayuu meesha ka kacay oo nebigu u xanaaqsan calayhi salaatu wasalaam wadafiqa wuxuu gudagalay yuciddu inuu diyaarsanayo alcuddata agabka agabka iyo qalabka liinfaadi maa shay fulintii cazama calayhi uu go'aansaday wixii uu go'aansadoo loo diray si uu u fuliyo daabadow raaci lahaa iyo hubkii iyo dharkii iyo diyaargarowbuu gala famaa kaana muusan ahayn yakhshaa mid ka baqaya cumayrkaani irtiyaaba axadin qof shakigiis fii safarihi safarkiisa safarka uu gelayo qofna inuu ka shakiyo kamau baqayn maxaa yeelay daalika arrinkaas xaasilun weeye maxaa yeelay lianna dawil asraa dadka la qafaashay dadka ehelkooda dawil asraa kuwa la qafaashay kuwa qaraabadooda oo min alqurashiyiina reer quraysheeda kaanuu waxay ahaayeen yataradaduuna kuwa noqnoqda calaa yadriba madiinay iskaga daba noqon jireen sacyan socod oo maxay raadinayaan waraa'a iftidaa'i asraahum kuwoodii la qafaashay soo furashadooda awgeed waxay raadinayaan intaa hadba oday baa imaanaya hadba nin baa imaanaya qof baa layga haystaa waa furanaya hala iisii daayo marka raggaasuu ka mid noqon karaa marka shaki ma uu qabin hadduu dhaho waa tegayaa iyo haddii xagga lagu arko midna in laga shakiyo ma uu qabin amara cumayr binu wahaab wuxuu amray bisayfihi seeftiisa in loo afeeyo waa seeftu isleeyahay nebiga ku dil arrintu waa isbedeli doontaaye fa shuxida waa loo soofeeyey wa suqiya seefta waxaa la waraabiyey summa sun seefaha marka iyo warmada wax la samaynayo qofka lagu dhufanaya haddii la rabo inuusan dhaawaca ka kicin sun baa la gelinayaa suntaasaa lagu dabaynayaa waa lagu tumayaa waa lagu soofaynayaa meeshay taabato qofku khalaas weeyaan waa la soofeeyey sunna waa la waraabshay seefti wadacaa wuxuu u yeertay biraaxilati daabaddiisii in loo diyaariyo daabadow raaci lahaa fa uciddat waa loo diyaariyey wa qudimat lahu waa loo soo hormarshi waa la hor keena adoo gaarigaa raaci lahayd lagu hor keenay ama faraskaa raaci lahayd oo kale waa loo soo hor keenay famtadaa wuxuu ku booday matnaha dhabarkeeda imtadaa rakiba wuxuu fuulay wuxuu koray wuxuu laacay qaab waxaa jira dee ragga fardaha iyo geela iyo awrta saa ugu booda yaqaanaano waa ninkaa tababarane hal mar buu saa ugu boodi waaye dadka miyiga iyo kusoo tababartay oo yaqaan baa garanaya famtadaa matnaha matnageedii macnaa dhabarkeedii iyo buu iska laalaas macnaa ku booday wey waa fuulay weeye ujeedku wayamama wejhahu wejigiisana wuxuu u jeediyey oo safarkii qaabiliyey shadara almadiinati madiine jihadeeda walxaal mil-u burdayhi labada maro uu guntan yahay buuxoodu uu yahay waxa ka buuxa ay yihiin labada maro addaqiinatu waxa daqiinada la yidhahdo xiqdi iyo washaru shar labada maro uu guntan yahay labada go-ow qabo waxaa ka buuxaay waa shar iyo xiqdi weeyaan waa labadiisa maro uu kala midda kore iyo midda hoose oo labada go-o la guntan jiray waxaa ka buuxaayay afka ka hayaay waa xiqdi iyo shar iyo dhagar balaqa cumayrun cumayr wuxuu gaaray wuxuu socdaba almadiinata madiina wa madaa wuxuu u dhaqaaqay naxwalmasjidi masaajkii nebiga xaggiisa yuriidu xaaluu doonaayo rasuulallaahi nebi muxamed sala allahu calayh wasalam inuu dilow rabaa falammaa hadaa markuu ahaaday qariiban makaanan qariiban meel u dhow min baabihi masaajka albaabkiisa anaakha wuxuu arumay raaxilatow daabadiis arumid mataqaan fariisin aa neefka geelaa iyo marka la fariisinayo awrtay halkaasuu fariisiiyey wanasala canhaa waa ka degey waa ka degey hash ne- neefka wixii uu watay daabadiis halkaa markuu rabo inuu masaajkii galo kaana cumaru bnu lkhadaab wuxuu ahaa radia allaahu canhu id daaka wakhtigaas jaalisan mid fadhiya maca bacdi asaxaabati saxaabada qaarkood buu la fadhiyey sayid cumar qariiban meel u dhow min baabi lmasjidi masaajidka agtiis yatadaakaruuna xaalay cumar iyo saxaabadu ay sheegsheegayaan oo isxusuusinayaan iyaguna bedran beder dagaalkii beder bay iyana ka sheekaysanayaan iyo wamaa shaygii khallafadhu ay ka tagtay beder waraaha gadaalkeeda ay ka tagtay oo min asraa qura ee khaliif yeesh macnaha ay ay ka tagtay ka- ka dambeeyey oo min asraa qurayshin quraysh dadkeedii la qafaashay ah iyo waqatlaahum kuwoodii la laayey ah waxay ka sheekaysanayaan dagaalkii beder iyo wixii ka dhashay oo ah dhimasha intay ahayd iyo dad la qabs- la qafaashay intay ahaayeen ninkan socdana laftiisu isaga iyo safwaan beder bay inta ka soo sheekeeyeen oo xanaaqii ku kacay waaba sababta ninkan loo soo dirayba halkaana sayid cumar iyo saxaababa waxay ka sheekaynayaan beder iyo natiijadii ka dhalatay dadkii ku le'day iyo dadkii la qafaashay bay ka sheekaynayaan wayastaciid wayastaciiduuna waxay soo hadba soo ku soo ceshanayeen cumar iyo ragga la jooga suwara buduulaati lmuslimiina muslimiinta geesnimadoodii muuqaaladeedii muslimiintu maalintaas wacdarahay muujiyeen buduulaat waxa weeyaan geesinimadii badal waa geesi dadkii buduulaatulmuslimiin ahaa yaa geesiyaashii muslimiinta s- mad- suurooyinkoodii kuwaasoo mi- min almuhaajiriina iyo walansaari ah buduulaadkaas waa min almuslimiin min almuhaajiriina iyo walansaar geesiyaashii muslimiinta muhaajiriina iyo ansaar ahaa macnaha wax- suwarku waxa weeye waa muuqaal waxyaalihay sameeyeen suwar muuqaaladii qofba qaabka uu isticmaalay taatikadii iyo dagaalkii iyo qaabkay u dagaalameen bay ka sheekaynayeen wayadkuruuna waxay kaloo sheegayeen cumar iyo ragga la joogo saxaabada ah maa akramahum ullahu ilaahay wuxuu iyaga ku karaameeyey bihi maagaba oo min annasri guul ah iyo wamaa araahum ilaahay wuxuu aragsiiyey saxaabada fii caduwihim cadowgooda dhexdooda ka tusayoo min annikaayati ciqaab iyo dhaawac ah min annikaayati qahrid ah min annikaayati asiibid dhaawac iyo dhimasho lagu asiibay ah iyo walkhidlaani dulli annikaaya waalkhidlaan iyo hoojin garabkooda laga baxay maalintaas oo guuldarrada ku dhacday iyo dhibaatadii gaadhay bay sheegsheegayeen iyadoo sheekadaa la hayo ninkan inta halkan fariisiye raba inuu masaajkii galo faxaanat waxaa dhowaatay min cumara sayd cumar iltifaatatun milics sayd cumar baa saa meel u milicsaday libiqsi indhihiisi baa un xagga meel dhugtay faxaanat min cumara iltifaata sayid cumar waxaa xaggiisa ka dhowaatay fiiro milics eegid ah fa ra'aa wuxuu arkay cumayr binu wahab oo yanzilu ka degaya can raaxilati daabadiis oo yamdi u socda naxwalmasjidi masaajidka xaggiisa mutawa- mutawashixan xaaluu yahay mid garba tabsan sayfow seeftiis seeftiina garabka u suranta fahabba waa booday sayd cumar madcuuran xaalu yahay mid la argagax geliyey sayd cumar hal mar buu soo haaday wa qaala wuxuu yidhi haada alkalbu aygan caduwullaahi cadowgu ilaahay weeye cumayr binu wahabaha war ninka ma u jeedaan war ninkaan maydna garanay waa nin la yaqaano dee awal saxaabada iyo nebiga iyo howla u geystay war ninkan ma weydnaa u jeedin buu yidhi sayd cumar aad buu u dhifoona geestii soomajeestaana waa ahaa wallaahi buu yidhi dadka hadduu hadal sheegana mulhamiintaayoo wax lagu ilhaamiyena waa aha oo wixii uu sheego ama qur-aanba ku soo dego ama sidiiba noqoto inta badan wallaahi buu yidhi maa jaa-a inuusan ninkan u imaan ilaa lisharin walle kani shar buu u socdaa maanta caadi maaha buu yidhi raggii hore noo imaan jiray oo dadkooda meesha lagu qafaasho u imaan jiray xaalkoodii oo kale maaha laqad alabba waxaan nagu soo diray buu yidhi almushrikiina gaalada baa calinaad dusheeda ku soo dirdhay fii makata maka dhexdeeda gaaladii maka joogtaa ninkaan noo soo dirdhay buu yidhi gaaladii maka joogtay baa ninkaan nagu soo dirdhay alabba bimacnaa afaar waxaa nagu soo kiciyey maya waa kaa khalday halkaas wixii hore ka noqo buu dhihi jiray sheikhu ka- waxba kama jiraan fasirka hore haddaan ku noqonaynaa waxa weeyaan wallaahi maa jaa-a ilaa lisharin shar waxaan ahayn uma imaan laqad alabba ninkaani wuxuu nagu diray almushrikiina gaaladuu nagu diri jiray calaynaa dushayada fii makata maka waagaan joognay waagii hore aan maka joogi jirnay oo muslimiinta la dhibi jiray ninkii gaalada nagu diri jiray wey odaygii ga- mushrikiinta nagu soo diri jiray wey buu yidhi oo na dhibi jiray waa inagii dee saxaabada dhib badan buu ninkaan soo gaarsi ninkaani raggii dadka nagu soo diri jiray buu ahaa buui uu dhihi jiray nimanka moxamed raacay ha la qabto ha la laayo ha la ciqaabo ha la silciyo wa kaana wuxuuna ahaan jiray buu yidhi wa kaana wuxuu ahaa buu yidhi caynan basaas bou lahum gaalada u ahaa calaynaa annaga dushayada uuna basaasayo qubayla bedrin beder intaysan dhicin dagaalkan beder isagu badbaaday wiilkiisana la qabtay intuusan dhicin gaalada cayn waxaa la yidhahdaa ishaa la dhihi jira waxyaalo badan baa cayn la yidhaahdaa isha biyaha waa la yidhaahdaa oo ishaan caadiga ah ee wax aragta waa la yidhaahdaa oo dahabka waa la yidhaahdaa oo cayntu waa magac ashyaa badan ka dhexeeya marka jaajuuskana waa la yidhaahdaa oo waa midda hadda uu meesha ugu jiro marka caynanta waxa weeye waxaa kuwaan basaasiinta cayn loogu magacaabay indhahay wax ka qishaan meel bay imaanayaan xogtay uruurinayaan indhahay ku uruurinayaan inaan la dareemin bay rabaan hadday doonaan inaysan kuu jeedin bay iska dhigayaan xogtaasay la tegayaan waagaasna basaas buu ahaa bayidhi uma qaala wuxuu ku yidhi sayd cumar lijulasaa'i raggii la fadhiyey imduu war ordayoo aada ilaa rasuulilaahi nebi moxamed sala allahu alay wasalam wa kuunuu waxaad ahaataan xowlahu nebiga dhinacyadiisa nebiga dhinac fariis waxdaruu ka digtoonaada an yaqdura inuu ku ballanburiyo inuu dhagro dheh bihi nebiga haadaa ninkan alkhabiisu xun almaakiru dhagarlaha ah makri sameeyahan ninkan nebiga ha laga waardeeyo orday nebiga ag fadhiisayaan cidlo laga helina uma baadara cumar kuma hadlaynay cumar waa degdegay ila nebiyi nebigu usoo degdegay calayhi salaatu wasalaam wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah haadaa ninkaani caduwullaahi cadowga ilaahay weeye cumayr binu wahb qad jaa'a waa yimid mutawashixan xaalu yahay mid garbatowsan yaa sayfow seeftiisii isagoo garbaha ku wataa macnaha garba tabsaday wamaa adunnuhu una malayn mayo aniga malahayga ilaa yuriidu sharan shar inuu doonaya maahe wax kale u malayn maayo mutawashix mid macnaha soo qarso isku duub macnaha garabka surtay seeftiis oo soo qaatay waaya mutaqalidan bay ka dhigan tahay seefo nin garba tabsaday seeftiis isagoo ah faqaala calayhi salatu slam nebig wuxuu yidhi adkhilhu calaya ninka ii soo geliy axad ilaahay ka geesisanal ma abuurin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ninka hala iisoo geliyay buu yidhi nebigu fa aqbala alfaaruuqu sayd cumar wuxuu qaabilay calaa cumayr bin wahab buu ka hortegey wa akhada wuxuu qabtay bitalaabiibihi kulleetigiis kulleetigu ku dhegay halkaa halkaa luqunta ah wadawaqa wuxuu ku xihay cunuqahu luquntiisana wuxuu ku xihay bixima biximaalati sayfihi seeftiisa sidadeeda seefuu sida waxay leeyihin garabka la surto sidadaas maaragtay xarigga ah bou macnaha luquntana kaga kaga qabtay sidii ratul hogaaminaya waayo si awoodda qofka looga qaado wamadaa bihi wuxuu la soo aaday wamadaa sayd cumar waa la soo aaday bihi ninkau qabtay oo cumeyr ahaa naxwa rasuulilah nebi maxamed xaggiisa sal ly slm sayd cumar waa xoog badan yahay kulleetakan isagoo haya halkaanna soosan uga fakan ku haya seebta xarigeedii buu xagga nebiga usoo hogaashay falamaa ra'aahu nebiyu nebigu markuu arkay calayhi salaatu wasalaam calaa haadihi alxaali xaalkaas markuu ku arkay ninkii qaabka loo soo wado qaala nebigu licumar wuxuu ku yidhi adliqhu yaa cumar war cumarow ninka sii daa sii daa faadlaqahu waa sii daaya mar haddii nebiga amar ka soo baxo waa bes waa sii daayey uma qaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi sayd cumar istaakhir canhu gadaal uga istaag ninka horta xorriyad sii dib u kac dib u istaag a dib u istaag bay dhihi jireen dib u kac wey waayo gadaal u istaag fata'akhara canhu gadaal buu sayd cumar u qaaday tilaabooyin uma hal baasoo gadaal u qaaday bay dhahaan ama laba baas waxa weeye laba tilaabo uma tawajaha rasuulu sala allahu alay waslm nebigiibaa soo qaabilay soo u soo jihaysay ilaa cumayr bin wahab wa qaala wuxuu ku yidhi udnum yaa cumayr soo dhowow ii soo dhowow fadanaa waa soo dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi cumayr baa hadalkii la hormaro wuxuu yidhi ancim sabaaxaa waa ku salaamay subax wanaagsan waa tii hadeero kale nicmayso way ka dhigan tahay subax ahaan wahiya taxiyat lcarab carab salaanteedii weye fi ljaahiliya nebigiiba saa ku salaama faqaala rasuululahi wuxuu yidhi sal lla alay slam laqad akramana allaahu ilaahay wuxuu nagu karaameeyey bitaxiyatin salaan khayrin ka khayr badan min taxiyatika salaantaa nagu salaantay yaa cumayr waxaa nagu salaamaysa wax ka fiican baa ilaahayna sii oo laysku salaamo laqad akramana allaahu ilaahay wuxuu nagu karaameeyey bisalaami salaam assalaamu calaykum in la dhaho wa huwa salaamkaasina taxiyatu ahli ljanna ahlu jannaha salaantoodii wey taasaan haysanaa faqaala cumayr baa wuxuu yidhi waa nin odaya wallaahi maa anta ma tihid adoo muxameda bibaciidin mid ka fog can taxiyatinaa salaantannada adiga laftaadu kama fogid wa innaka adiguna bihaa salaantayada la xadiidu cahdin wakhtigaadu waa ku dhowya haddeer waa inagii ancim samaacan weliga isku salaami jirna u leeyahay aynu soo reer makaad wada ahayn laftaadu wax yarba hadda naga soo maqan tahay kama fogid a waa dhowa inagii isku wada salaami jirnay salaan inoo wada ahayd faqaala lahu rasuul nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam wama ladii kii muxuu yahay jaaa bika kula yimid yaa cumayr war cumayr ii warranoo run ii sheego maxaad doonaysa qaala wuxuu yidhi cumayr ji'tu waa nimid arjuu anoo rajaynaya fakaaka haada alasiir kan maxbuuska ae la qafaashay furashadiisa alladii ninkaasoo fii aydiikum gacnihiinna ku jira fa axsinuu samafala ilaya aniga fiihi ninkaas maanta ninkaa ha laygu dhowro ha laygu xurmeeyo madaxayga ha lagu sii daayo ii ixsaan sameeyo qaala nebigu wuxuu yidhi haddaad u socotay nin la sii daayo famaa baalu sayfi seeftan xaalkeedu waa maxay alladii seefkaanoo fii cunuqika luqunta kuu suran nin ergaado hubaysan yaa arkay maxay tahay seefta luqunta kuugu jidha qaala cumayr wuxuu yidhi qabaxaha allaahu ilaahay ha xumeeya seeftan oo ha halaago ha fool xumeeyo min suyuufin seef xaalay seefa xaalay ka mid tahay wa hal aqnad mayay naga deeqday cannaa xagga yaga shay-an waxba mayayba noo tadhay yooma bedri inkaara ku dhacdee seefna maahee maxay noo tadhay buu yidhi maalinkii bedar oo aanu tirada badnayn oo aanu seefaha badan wadanay haa allaha xumeeya qorina maaha waxaan qof yiriyo kale seef hubna maaha waxaani seefna maaha inkaara ku dhacday dadna nagama celini maxay noo tadhoo naga deeqeen iyadoo maalintii beder markaan joognay qaala rasuulu nebigu wuxuu yidhi sal alay slam usduqnii ii run sheeg run ii sheeg waa kuugu celinayaa su-aasha ma ladii kii waa maxay ji'ta aad u timid lahu liajlihi dartiisa yaa cumayr qaala wuxuu yidhi maa ji'tu uma imaan ilaa lidaalika arrintaasaan u imid anuu ninkaasaan doonay bele ma jidho dareen ma jiro qaala calayhi salaam nebigu wuxuu yidhi bal iskaba dhaaf inaa wiil raadinayside qacadta waad fadhiisatay anta adiga iyo wa safwaan binu umaya cinda alxijri xijru ismaaciil oo kacbada agteeda ah baa labadiinnu fadhiisateen fatadaakartumaa waxaad isxusuusiseen oo ka sheekaysateen asxaaba alqaliibi raggii godka goofkaa lagu guray oo min sarcaa qurayshin quraysh kuweedii la legdoo la laayey ah uma qulta adigaa waxaad tidhi sheekadii baan kuu marinayaaye lowlaa daynun calaya dayn laygu leeyahay ma jidheene haddaysan jirin wa ciyaalun cindii caruur agtaydaa haddaysan jirin la kharajtu waan teg bixi lahaa xataa aqtula muxamadan ilaa aan muxamed dilo sidaasaa tiri fataxamala laka waxa kaa fataxamala waxa kaa kuu xambaaray laka adiga fataxamala wuu xambaaray laka adiga wuu kuu xambaaray safwaan binu umaya daynaka dayntaadi safwaan baa daynta kaa dulqaaday iyo waciyaalaka caruurtaadii shardi calaa an taqtulanii inaa aniga idishid baa ku soo tagta shardigaas baad ku soo dhaqaaqda wallaahuna ilaahay xaa'ilun mid kala mancinaya kala teedahaya weeye baynaka aniga iyo wa bayna daalika waxaad doonaysay waxaad doonaysay iyo aniga yaa isma arkayaan waa xaa'ilun waxiila baynahum soo maahan qur-aanka waa xaa'il ilaahay baa kala teedahaya kala mancinaya muraadkaadi ku guulaysan maysid weeye arrintaa u socotay kuu hirgeli mayso fadahila waxaa argagaxay cumayr baa laxdatan laxdo ayuu argagaxay waa biriqsiba waa argagax baa ku dhacay nin dee xogtiisu fashilan tahay buu noqdo sheekadiibaa say ahayd lagu mariyey isagu jaajuusnimo iyo waxdii u yaqaanay xag xog xag rabbi ka socota oo aan waxba dhaafayn baa laga dul akhriyey nidaamkii baa laga hor akhriyey faylka oo kale uma maa labisa ma nagaan an qaala inuu yidhi cumayr ashhadu markhaati waxaan ka ahay annaka adigu la rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisa inaad tahay ilaahay rasuulkiisa inaad tahay weli tii islaamnimada ahaydoo tawxiidka ku dhawaaq ahayd maaha walle rasuul waa tahay bay ka dhiganta yaa walle rasuul baa tahay uma ardafa wuxuu fangeliyey yaquulu inuu leeyahay laqad kunnaa waxaan ahayn yaa rasuulallaahi nukadibuka kuwa ku beeniya nukadibuka kuwa kugu beeniya bimaa shayga kunta aad ahay ta'tiinaa mid noola yimaada bihi maagaba oo min khabaari samaa'i samada warkeeda waxyiga korkaaga soo dega waan kugu diiri jirin iyo wamaa sheega yanzulu calayka dushaada ku soo dego oo minal waxyi ah waa kugu inkiri jir laakina khabarii warkaygii oo maca safwaan bin umaye ahaa lam yaclam bihi ma ogeyn axadun qof ilaa ana iyo wahuwa isaga ma ahayn sheekadaas waa isaga lahaa qari aniga iyo ninkaa keliya isla ogeyn cid kaloo nala ogeyd ma jidho haddaaba adoo halkan jooga madiine aa ka warhaysid rasuul baata wawallaahi laqad ayqantu waxaan yaqiiniyey annahu shaaniye maa ataaka bihi warkaa inuusan kuula imaan ila allahu ilaahay mooyaane cid aniga nala ogeynda ma jidho cid iga soo dheerayn kadhayoo kuu imaan kadhayna ma jidho yaa inaad ilaahay baa kuu keenay warkaas faalxamdu mahad lilaahi buu u ahaado alladii allahaasoo saaqanii isoo kaxeeyey ilayka xaggaada iisoo kaxeeyey sawqan kaxayn liyahdiyanii ilaahay inuu igu hanuuniyo ila lislaami ninkii rabay inuu nebiga dilo waa islaamnimadii baa ilaahay u waasiciyey qalbigiisi baa isbedelay uma shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allahu ilaahay maaha ilaah kalo xaq lagu caabudo inuusan jirin waanna muxamada nebi muxamed rasuulullahi ilaahay rasuulkiisa inuu yahay wa aslama ninkii waa islaam ninkii waa islaam faqaala calayhi salaatu wasalaam baa ku yidhi liasxaabihi faqihuu fahansiiya akhaakum walaalkiin fii diinihi diintiisa war walaalkiin diinta bara diinta iyo towxiidka iyo xaqa iyo salaada fahansiiya wacallimuuhu bara alqur'aana qur-aanka wa adliquu u sii daaya asiirahu wiilka laga haysayna wiilkana ha loo soo daaya wiilka u soo daaya qur-aanka bara diinta fahansiiya walaalkiin weeye ogaada mar dambe la dhihi maayo sayd cumar wuxuu ku hadlay oo wakaa ninkii ayga ahaa oo na dhibi jiray hawshu waa isbedeshay kii cadowga hal mar buu xabiib noqonaya mar haddii islaamnimada laisku yimi farixa almuslimuuna muslimiinta waa farxeen biislaami cumayr binu wahab bay ku farxeen ashad alfaraxi faraxkan ugu darnaan badan xataa ina cumar binu khadaab radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi markii dambe la khinziirun doofaar baa kaana ahaa axabba ilaya mid la ii kalgacal badan yahay min cumayr binu wahab iyo doofaar doofaar baan jeclaaba yidhi xiina qadima markuu usoo galay markii hore calaa rasuulillaahi nebi maxamed sala allahu calay wasalam wa huwa cumayrna alyowma maanta axabbu ilaya waa mid la iga kalgacal badan yahay min bacdi abnaa'i wiilashayda qaarkood kelimadii lagu bilaabay wey halkudhig ahayd maanta wiilashayda waxaan ka jecla qayb ka mid ah yaa cumayr bin wahab baan ka jeclaa wa fii ma kaana xilli cumayr yuzakii nafsahu naftiisa ou dahirayo muxuu ku dahirayaa bitacaaliimi lislaami islaamka tacaaliimtiisa iyo iftiinadiisa iyo barashadiisa oo wayutricu uu buuxinayo fu-aadahu qalbigiisa uu ku buuxinayo waa buuxin binuuri اlqur'aani qur-aanka nuurkiisa uu qalbigiisa ku buuxinayo oo wayaxyaa uu noolaynaayo yaa wayaxyaa arwaca ayaamihi wayaxyaa uu noolaanayo arwaca ayaami xayaatihi maalmihiisa ayaama xayaatihi noloshiisa maalmaheeda kuwa ugu cajabta badan oo wa aqnaaha ugu dee ugu hodantilnimada badan ugu deeqtoonaanta badan isagoo sidaas madiine ku jooga isagoo sidaa ku nool wa fii ma kaana cumayr yuzakii nafsahu bitacaaliimi اlislaami wayutricu fu'aadahu binuuri اlqur'aani wayaxyaa arwaca bimacnaa acjaba wey arwaca ayaami xayaatihi wa aqnaaha marka waxaa leedahay wa fii ma kii dhexdiisa waxaa ahaaday kaana cumayrun cumayr ahaa yusakii nafsahu naftiisa mid ku dahira bitacaaliimi اlislaami oo wayutricu buuxiye fu-aadahu qalbigiisa binuuri اlqur'aani oo wayaxyaa noolaada arwaca ayaami xayaatihi noloshiisa maalmaheeda kuwii ugu cajabta badnaa waa aqnaha ugu hodantinimada badnaa mimaaba ahaa mimaaba ahaa wa fii ma kaana cumayr waxaa ahaa mimaaba ahaa ansaahu halmaansiiyey cumayr makata maka iyo waman fii makata maka wixii jirayba noloshaan cusuba uu galay waxay noqotay nolol halmaansiisay magaaladii makaad iyo wixii maka joogayba ninkii soo diray hawshii lagu heshiiyey wixii oo dhan marka waxaa leedahay wa fii ma kaana cumayr cumayr wixii uu ahaa dhexdeeda oo arrimaha ka dambeeya ah waxaa dhexdooda waxa ahaa mima kii ansaahu makata maka isaga halmaansiiyey iyo waman fii makataba kaana safwaan bin umaya safwaan bin umayihii ninkan soo diray wuxuu ahaa yumanii nafsahu naftiisa kuwo ugu hididiileeya alamaaniya hididiilayaal yumanii kuwo ku maaweeliya nafsahu naftiisa alamaaniya hididiilayaal wayamuru wuxuu mari jiray safwaankaas oo maka joogay biandiyati qurayshin quraysh shirarkooda andiya oo meelaha lagu shiro majaalista quraysheed fayaquulu wuxuu dhihi jiray abshiruu waxaad ku bashaaraysataan qoladan shirka fadhidow binaba'in cadiimin war weyn warkaasoo yaatiikum idiin imaan doona qariiban goordhow oo fa yunsiikum idin halmaansiin doona waqcata badrin dagaalkii bader wuxuu is leeyahay ninkaa didhay baa moxamed dili doona marka isagu warkiina u qeexi maayo war baa inoo imaan doona waana nin odayah odayaashuna hadalka waa waa kor maraan war baa inoo imaan doona warkaasoo idin farax gelin doona warkaasoo aad ku halmaami doontaan beder wixii idinku dhacay macnaha qoladii xagga ka soo jeedo oo muslimiinta nebiga hogaaminaya haddii warka yimaado in wax la yeelay warkaasuu sarbeebayaa saasuu shirarka ka dhihi jiray ee bishaaraysa uma inahu shaaniye lamaa daala lintidaaru sugiddii markay dheeraatay calaa safwaan bin umaya ay ku dheeraatay safwaan bin umaya dushiis sugiddii markay ku dheeraatay ninkii tegey la sugayay wahab bin cumayr waxaan leeyahay cumayr bin wahab sugiddii la sugaya markii ay dheeraatay oo safwaan daahsaday akhadaalqalaqu walaac baa galay akhadaalqalacu qalac alqalacu walaac baa qabtay akhada wuxuu gudagalay alqalacu walaacu yatasarabu inuu usoo dhabbaynaayo yatasarabu inuu usoo qolqolayo ilaa nafsihi safwaan naftiisa shay-an fa shay-an xooga xooga walbahaar walbahaar iyo cabsi cabsi iyo macnaha baa ku soo qolqolaysay ha ninkii la dhihi jiray safwaan yatasarab waa usoo dhabayn usoo qolqolay waayo usoo dhabaynay xataa hadaa ilaa uu ahaaday safwaan yataqallabu mid isrogrogaya calaa axari calaa axara wax ka kulayl badan min aljamri dhuxush waxaa moodaa dhuxul daba wax ka kulul inuu isku rogrogayo hadba dhinac ugu jiibsanayo war ninkii maxaa ku dhacay war meeda hawshaan u diray war maxaa loo waayay waa nin dee islaamay oo hawl kala galay oo aanba u maqnay marka axarana haddaad iska kor dhigtid waa waxaan filayaa waa idiin wada hoos dhigeen oo calaadaasay iska malaha raacsheen laakiin calaa axara min aljamri ayib wadafiqa wuxuu gudagalay yusaa'ilu inuu weydiinayo safwaan arugbaana safarada can cumayr binu wahab war ninka haddaad madiine ka timaadeen noo warrama cumayr binu wahab ma aragtee falaa yajidu ma helayn cinda axadin axad agti kama helayn jawaaban jawaab jawaabkaasoo yashfiihi shaafida jawaabuu ku qanco qof u sheega waa waayijir ilaa an ajaa'ahu ilaa uu u yimid raakibun mid gaadiid saaran markii dambe nin baa yimid gaadiidkiisii saaran safwaan ba u yimid faqaala wuxuu yidhi ninkaas inna cumayra ninka cumayr la dhihi jiray qad aslama waa islaamay fa nasala waxaa degay calayhi safwaan dushiisa alkhabaru warkaa loo sheegay wuu ku duldegey nusuula saaciqati biriqda ku degiddeeda kale meel gantaal ku dhacay biriq ku dhacday oo kale baa warkaas ugu dhaca ida kaana wuxuu ahaa safwaanku yadunnu mid u maleeya anna cumayr binu wahab laa yuslimu inuusan islaamayn weligii walow aslama hadduu doono haba islaamo jamiicu man dad dhammaanti calaa dahril ardi dhulka dushiisa saaran wuxuu isdhihi jiray ummadoo dhan hadday islaamto weligeed ninkan waa laysku hubaayo islaami mayo buu isdhihi jiri wuu ku kalsoonaa amaa cumayr binu wahab fa innahu isagu maa kaada uma dhowaan yatafaqahu fii diinihi diintiisa inuu fahmayo oo wayaxfadu u xafidayo maa tayasara wixii u sahlanaada lahu isaga oo min kalaami rabbihi rabbiga hadalkiisaa qur-aankiia xataa jaaa ilaa uga yimid ila nabiyi nebi moxamed calayh salatu salaam macnaha marku diintii fahmay oo qur-aankii wax ka bartay nebiga u yimid wa qaala wuxuu yidhi yaa rasuula allahi laqad qabara calaya laqad kabara waxaa tegey calaya dushayda alkaabiriin soo lama yidhaahdo albaaqiin ilaa cajuuzan fi lkaabiriin soo maha laqad kabara calaya waxaa dushayda tegey zamaanun wakti walxaal ana anigu daa'ibun mid dadaalaya aan ahay calaa idfaa'i nuurillaahi ilaahay nuurkiisa bakhtiintiisa anuu ku dadaalaya waxa isoo madhay wakti aan aada ugu dadaali jiray ilaahay nuurkiisa inaan baktiyo yuriiduuna an yudfiuu nuur allaahi biafwaahim shadiidul adaa aan ahaa anaa daa'ibun aan ahaa shadiidul adaa aan ahaa dhibtiisu miday daran tahay liman aan dhibayo kaana ahaa calaa diinilislaami dadka islaamka qaatayna aan aada u dhibi jiray baa isoo maray wa ana anigu uxibu waxaan jeclahay hadda an ta'dana lii inaad ii ogolaato bian aqdama inaan u galo calaa makata reer makaad anugu inaan maka tago liadcuwa qurayshan quraysh saan ugu yeero ilallaahi ilaahaya warasuulihi daaci baan noqonaya dadkaan ugu yeeraya fain qabiluu minii hadday iga aqbalaan oo qaataan towxiidka iyo iimaanka fa nicma waxaa nicmale maa facaluu waxay sameeyeen fa nicma maa facaluu alla wanaagsanaa waxay sameeyeen wain acraduu hadday jeensadaan canii xaggayga iga jeensadaanna aadaytuhum waan dhibayaa fii diinihim diintooda gaalnimadabaa dhexdeedaan ku dhibayaa kamaa kuntu saan u ahaa waagi hore uudii mid dhiba asxaaba rasuulilah nebi maxamed asxaabtii sal sl intaan dhib asxaabta mariyey in la egaya ka badan baan gaarsiinayaab meeshana waa deganayaa oo oday laga yaqaan faadina lahu rasuul nebigu waa ogolaado calayhi salatu wasalaam fawaafaa fawaafaa makkata waafaa bimacnaa ataa fawaafaa wuxuu tegey makata inahum alfow aaba'ahum soomaha waafaa makata magaaladii makootigi wa ataa beyta safwaan binu umaya ninkii waagii soo diray gurigiisuba tugi wa qaala wuxuu yidhi yaa safwaan innaka adigu la sayidun mudanata oo min saadaati maka maka mudanayaasheeda ka mid a wa caaqilun indheer garad baata oo min cuqalaa'i quraysh quraysh indheer garadkeeda ka mid ah afatara ma waxaad u malaynaysaa ana haada kan aladii kaasoo antum idinku calayhi dushiisa aa ku sugantihiin oo min cibaadati laxjaari dhagaxyo caabudidooda ah wadabxi u gowricid allahaa dhagaxyo wax loo gowracaa yasixu inuu asaxayo fi lcaqli caqliga dhexdiisa an yakuuna diinan diin inuu noqdo ma waxaasaa diin loo qaadan karaa dhagaxyo in la caabudo waxna loo gowraco war ma waxaasaa wax caqligu keeni karaa amaa ana anigu waa kugu celinayaa faashadu waxaan qiraya an laa ilaaha ila اllah waana muxamadan rasuulu اllah ku dhawaaq uma dafiqa cumayr cumayr waxuu gudagalay yadcuu inuu dadka ugu baaqayo ila اllahi ilaahay fii makata magaalada maka dhexdeed xataa aslama ilaa ay islaameen calaa yadayhi labadiisa gacnood sababteed khalqun kaiirun khalqi tiradii ka batay baa diintii soo galay oo soo raacay ajzala allahu ilaahay ha weyneeyo mahuubata cumayr bni wahbin cumayr bini wahab abaalkiis wanawara lahu allahaw nuuro fii qabrihi qabrigiisana allahaw nuuro intaa ka badan haddaa rabtidna waxaa weeyaan xayaatu الصaxaaba alfahaaris fi اljuز الraabic asira lbni hishaam alisaaba waa ibnu xajar fi tamyiizi الصaxaaba la yihahda dabaqaat ibnu sacd iyo wixii la mida kala sxriiraysa wallahu subxaanaه wa taعala aclam الsawaab